dalkan soomaaliyana waa og tahay dembiyo iyo dhibaato iyo wax badan oo is-hoos gashan oo aad u fara badan oo dhibaato u fara badan dhibaato fara badan hoosta ku wata iyo mid muuqda intaba ayuu soo mariyo welina waa ku jiriyaa marka runtii haddee xeer ilaaliyuhu haddii uu baaray oo baarisaan sameeyey uu yidhi xildhibaanadaasina mataqaanaa qarandumis waayo hadduu yidhi marka kolleytaas buruuf buruuf cad ayuu muujiyey dee qarankuna haddii aan sharci uusan shaqayn marnaba dhibaatada laga bixi maa runtii aniga marka waxaan u arkaa xeer ilaaliyuhu inuu marka markaani uu muujiyey mataqaanaa geesinimo iyo inuu dadkii uu mataqaanaa shaqadi loo idmaday inuu mataqaanaa dabagal inta sameeyo oo xildhibaano kusoo eedeeyo xildhibaanadii uu markaas guddoonka uu soo gudbiyo oo uu yidhaahdo mataqaanaa xasaanadii soo weydiista in laga qaado hadde waxaa waaye wax huban ayuu xil u haayaa markaas xeer ilaaliyuhu sidaasaa isleeyahay runtii waana aniga mataqaanaa in sharcigu uu shaqeeyo sharciga soomaaliya mataqaanaa aynan ku ekaan hada xildhibaanka sidiisaba xasaanado u leeyahay marka barlamaanka guddoonka barlamaanka iyo xubnaha barlamaanka codkooda ayuuna mataqaanaa markaas uu kuwey kariyaa markii eedaynta eedeymaha lagu soo eedeeyey marka uu xeer ilaaliyuhu soo dhigo oo guddoonka u gudbiyo oo barlamaanka la geeyo markaasi gruufkaas ama mataqaa cadeymahaas ama waxaasi sida ay markaas ay dadka soomaalida xil barlamaanka fadhiya markaasi kiiskaas lagu soo oogay ayaa markaas noqonaya amba kiis saxa amba kiis aan sax ahayn taasi waxaa waaye barlamaan weyney u taallaa laakiin waxa waaye hadda haddee xeer ilaaliyuhu wuxuugu weydiistay in xasaanada laga qaado weydiistay ee hadda cid mataqaanaa iyagoo xasaanadooda haysata markaas lama qabanayo taasi hadda mataqaanaa sharcigaan ogolayn laakiin in barlamaanka la weydiisto oo markaas mataqaanaa barlamaanka la horgeeyo kiiska taas waayo muhiimadu oo markaasna waxay cadaymana oo markaasi uu xeer ilaaliyuhu uu xaqiijiyey ayuu soo bandhigaa iyaguna waa isdifaacayaan markaas hadday marka difaacooda uu sax naqdana hadda saasay ku badbaadayaan haddii ay warkoodii uu war aan meel saarayn naqdo midka ka culays ka culays badiyo midka xeer ilaaliyuhu